kulankan yowna iska kooyaan qeybo shilgidisan ee bulshada iyo hogaanka xaafadda horseed ee magaalada garoobe iyo weliba loonku hadalaay horumarinta walkagobodoobka baahiyaadka ku jira xaafadda iyo sidihdhiniga horumarkan iyona tartama lahayta xaafado kale magaalada garoobe dadka ku qeybgalay kulanka wadatalladooka iyo weliba iyo isdhaafsteena afkaara shalgidisan oo ka eedan sidii xaafadda horseed ee magaalada garoobe iyo an heli lahayd adeegyada aasaasiga hadda kumogon walina iyo hanjeediyana dowladda hoose inay walkulaqowata iskutalladooqanyo wadaaga waxa weeye annagu waxaan u baahannahay isbedel dhabab aan u baahannahay xaafadeennu dadkii iga horraysay u sheegeen amnigeedu aad buu hooseeyaa habeen walba waxbaa lagu furtaa dad baa lagu laayaa waxa weeye moobila intaa la furanayaa dhallinyarayada soo abaabushay fadhigan quruxda badan oo isbedel doonka ah insha allah waxaan ka rajaynayaa ilaahay idankii inay ku guulaysato oo aan helno dad noo qareema oo noo shaqeeya oo kan baagaajaysan og oo kan curyaanka og kan sariirta saaran og oo kan wax u baahan og xaafadda agoomaa degan dad curyaamaha baa degan dadaan baxkan shaqaysan karin baa degan dadaan dabka shidan baa degan hoosna loogama warqabo cid ka warqabtaan jirin waxaynu u baahannahay isbeddel dhab ah waa ogtihiin toban sano oo dibudhaca xaafadaha kale oo magaalada waxaa ku yaalla siddeed xaafadood oo xaafadeennu sagaal ay ku tahay xaafadaha kale marka aad tegtid waxaa u malaynaysaa inaa london iyo baariis iyo inaad joogtid iftiinka iyo nuurka iyo maaragtay siday u dhalaalayaan marka xaafadeenna timaadidna waxaa u malaynaysaa meeshii qashangurka waxaa u malaynaysaa meelihii dhiiqooyinka daldaloolada qurunka iyo wax walba ay yaalleen waxaa loo baahan yahaa guddoon waxaa loo baahan yahaa guddoomiye dhiiran dadkiisa ku dhex jira la shaqaynaya xaafaddiisa maaragtay dhalaalinaya kana warhaya dadka maaragtay danyarta ah xaafaddeenna waa waxaa ku nool dad danyar ah oo aana awoodin cuntada iyo ceeshka aan awoodin waxaa loo baahan yaha in loo qareemo yaa u qareemaya sow maaha guddoomiyihii xaafadda loo doortay inuu u qareemo uma qareemayo mana joogo lamana maaragtay mana arko wuxuu ku xihan yahay xaafad buu ku xihan yahay waxaa ku xihan dad gooniya oo wax cuna oo markii kaarar iyo waxa dadka masaakiinta lagu taageerayo maaragtay dadkaasi ay cunaan oo dadkii masaakiinta aan la gaarsiinayn waxaa loo baahan yahay isbeddel dhab ah waxaa xaafadeenna ku nool dhallinyaro actif ah aqoon-yahan ah maamulkana yaqaana isbeddel haddii maanta loo dhiibana dhan kasta hogaamin kara oo hoggaan leh baa xaafadeenna ku nool waxaa loo baahan yahay intiinaan intaad fadhiga ka kacdaan haddii ay dhab idinka tahay in maamulkaas aad iska horleexisaan oo ay lilaahi idinka tahay waa aysan lagu idiin laabnayn inaad fadhiga ka kacdaanoo shaqo badan aad qabataan xaafadaha kale oror leyrkii baa ku xidhan oo la geliyey war xataa inakaa gasho karna haddii maamulku inoo geli waayey inanku intaas ku tagno baan xaafadana leyrka u xidhan karnaa oo kulli leyrka wada dhigi karnaa danteennuna ma aha inaan waxa weye qof dhaliinno inaan qof waxa weeye aflagaadhayno ee isbeddelka waxbaa ku dhisma in doorasho la qabtana waa muhiim hadduu maamulkii hore soo laabtana oo doorasho galana deen waan loo shaqaynanaa laakiinse dhaliisha waa la wadaya xayar dhaliisha marnaan ka daalina bulshada xaafado magaalada garoobaya inta badan si iskaa walan qobsi ay ka dhisidayaan kaabayaalka dhaqaalaha iyo adeegyada muhiimkan ee